bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab a-sheykh cabdicasiis abuu muscab halka aan waraysiga ku qaadaynana waa madasha shirarka ee axmed gurey marka hore kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan sheekh cabdicasiis assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu jasaakum allahu khayr alfurqaan ilaahay idinka abaariyo wacyigelinta aada kor u qaadaysaan dadka oo diiniyan iyo dunyawiyanba aada u hagaajinaysaan dhinac walba ilahay subxana wa tacala ha idinka abaalmariyo camalkiina ikhlaas kaga dhigo waana dhow aada baad umahadsan tahay sheekh cabdicasiis halkan aan wareysiga ku qaadayno waa hoolka shirarka ee axmed gurey oo martigeliyey shirkii labaad ee looga arinsanayo jihaadka bariga africa adinka maadaama warbixinno ay keenayeen makaatiibta kala duwan ee xarakada qiyaadada iyo waxgaradkii kasoo qeyb galay ka ciidan ahaan maxaad la timaadeen shirka kan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuli llah sal lay salam cabdifitaaxow waa su-aal fiican horta ciidanka mujaahidiinta waa kan u taagan ilaalinta maqaasida shanta ah waana kan bacdallahi subxaana wa tacaala amniga ka jira walaayaadka asaga sababtiisa ay ku taagan yihiin waana kan u taagan iska caabinta gaalada lagula jirayo jihaadka hormuudka u ah intaasoo dhan kadib su-aashaadi haddaanu imaado hoolkanaan ku suganno axmed gurey waxaa ka dhacay shir weyn oo ballaaran baa ka dhacay ayna isugu yimaadeen dadka la odhan karo ahlulxalli waalcaqd oo geeska afrika ku dhaqan shirka laba arrimood ayuu xambaarsanaa warbixin in la kala qaato iyo in laga tashado arrimaha masiiriga oo ka taagan gobolkan geeska afrikan ku noolnahay annagu marka warbixintaas ayaan waxaan la nimid warbixin aan siinayn akhyaarta halkan ku kulantay oo acyaanta ah oo nuqabada ah oo ahluxalli walcaqdiga ah dagaalkii maraykanka uu hurinayay xasan gurgurtana uu ku dhawaaqay oo muxaram bilowday tobankaa bilood sideed bilood oo ka mid ah oo muxaram ilaa shacbaan ah warbixintii oo kooban oo dhammaystiran ayaan halkan ka jeedinay si fiicanna waa noo fahmay waana gaarsiinay fariintii dadkana dhegeysanayay waana noo hirgashay arrintaasu alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wayhay intaanan sii socon shirka waxaa ka soo baxay bayaan iyo fadwo ayaa ka soo baxday dhaqangelinta qodobada shirka ka soo baxay qolaba qeyb ayaa ku aadeysa ka ciidan ahaan rajo intee la-eg ayaad ka qabtaan wixii idinkaga soo aaday inaad dhaqan gelisaan xaggiina saad sheegtayba shirka fadwo iyo bayaan ayaa laga soo saaray fadwadu waa fadwo sharci ah oo waxaa weeyaan dadka loogu cadaynayo waxa kaga aadan gaalada iyo waxa maarata waxa wey arrimaha markaa taagan looga hadlayo weeyaan oy culummada wilaayaadka ku dhaqan ay soo saareen wixii sharciga fulintiisuna qof walba muslima waa u taallaa gaar ahaan haddii mujaahidiintana wixii uga soo aada insha allahu tacaala way fulinayaan wayna u taagan yihiin wayna qaadahayaan sidoo kale bayaanka siyaasiga ah oo xarakada ka soo baxa ayagana insha allahu tacaala diyaar bay u yihiin inay fuliyaan kaalintooda wixii uga soo hagaagaan waa tahay ciidankiina muxuu u dagaalamaa muxuuse u taagan yahay cabdifataax waa su-aal fiican jasaaka allahu khayr ciidanku wuxuu u taagan yahay si kooban haddaan soo qaadno wuxuu u taagan yahay ilaalinta daruuriyaat alkhamsa waxa la yidhahdo waxaa ugu horeeya diinta islaamka in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo in lagu cayaaro in laga baxo intaba in laga ilaaliyo waana midda ilaahay subxana wa tacaala xuduudda usoo dejiyey qofka diinta ka baxa in la dilo nebigana uu yihi man badala diinahu faqtuluuhu waxay u taagan yihiin ilaalinta nafta qofka muslimka in cayaaryaar lagu dilin waxay u taagan yihiin maalka ilaalintiisa waana midda xuduudda loo filaya gacmaha loo jaro waxay u taagaya caqliga qofka in la ilaaliyo daroogada iyo khamrada iyo wax lamidka in laga ilaaliyo waxay u taagaya nasabka iyo sharafta in la ilaaliyo oo dadka maarata zinada iyo fawaaxishta iyo aysan ku dhex faafin qofkii qof ku khadfaysanay iyo waxaasna in la jeedlo dhammaan xuduudahaas allah subxaana wa tacaala uu soo dejiyey oo la fulinayo oo wilaayaadka maanta laga fulinayo shareecada islaamka looga dhaqmo cidda u taagan oo ku dayran oo waardiyaha ka ah oo hariya hameenba u taagan oo u dhididaysa oo u dhimanaysa oo u shahiidaysa oo u gaajoonaysa oo u boqooleysa waa ciidanka mujaahidiinta ah weeyaan ama ha ahaadaan kuwa amniga ah oo ka dagaalama magaalooyinka cadowga haysto ama ha ahaadaan kuwa maarata waxaa weeyaan jabhaadka ay furmaha ku jiraan dagaallo ayaad la gasheen dowladda federaalka iyo shisheeyaha xaqiiqda ka muuqata dagaaladii ugu dambeeyey sanad ee, lasoo dhaafay dhacayay waxa weeyaan in deegaanada qaar ee aad ka baxdeen oo kale ay ku faanayeen ee dhinacyada idinka soo horjeeda inay tageen adinkana xaggiina waxa muuqda ee xaqiiqda ah ee bulshadu ay arki karaan waxa weeyaan inaad xeryo badan aada u dhaadhacdeen oo aada burburiseen oo ciidamada dowladda federaalka ay ku sugnaayeen ee meelo badanna aada saas oo kale ay ku weerarteen ee ciidanka shisheeye maxaa markaa ee, dhankiina ee faa-iido ah oo idin soo hoyday waa su-aal laba qaybood ka kooban mid waa xeryaha aad ka baxdeen midna waa faa'iido maxaad ka heshay waa run horta dagaallo badan baa dhacay dagaaladaasna khasaaraha ugu badan waxaa lagu gaarsiiyey gaaladii iyo murtadiintii isgarabsanayey Een, xeryaha maxaad uga baxdeen oo su-aasha qeybteeda koobaada cabdifataaxo waxaa jirta qaacido la yidhaahdo asaydaratu walquwa laa yajtamicaan oo caskari ayaa jirta macnaheedu waxaa weeye inaad dhul ballaaran qabsato iyo inaad awood ciidan iyo xoog aad weerar ku qaada isku hesho isma keenayaan marka aad isballaariso waxaa imaanaysa ciidankaagii qayba qaybo yar aad u qaybaysay si ay dhulkaa ballaaran waardiye uga qabtaan oo u ilaaliyaan taas waxaad luminaysaa marka xoogga urursanaa baad luminaysaa haddii aad is ururisana waxaad helaysaa inaad dhul weydo laakiin aad xoog aad weerar ku qaadi karto inaad hesho annagu marka xeelo dagaal ayay ahayd inuu cadow isballaariyo ayaan doonaynay si uu qayba qayba yar uu u noqdo annaguna aan xoog urursan u helno cadowguna dhagartaas ma uusan fahmin sida runtii wuu ku dagmay dabinkii aan u qolayna wuu soo galay waana lagu laayay sida aad sheegayso xeryo fara badan baana lagu burburiyey oo lagu gumaaday tusaale haddaan ku siiyo cabdifataaxow een inay mujaahidiintu ay heleen xoog markii ay meelaha ka baxeen tusaale ah haddaan kaa siiyo cad mujaahidiintu waxay ku guuleystay inay qaadaan muddo sideed bilood gudahooda muxaram ilaa shacbaan sagaal boqol labaatan iyo kow weerar bay qaadeen weeraradaas waxaa isugu jira camaliyaad waaweyn oo istishaadi inqimaasi oo magaalada muqdisho oo kale ka dhacay waxaa ku jiray weeraro xeryo lagu burburiyey waxaa ku jiray een, dilal qorshaysan oo ikhtiyaalaada waxay ku guuleysteen inay ku dilaan weeraradaas sideed bilood gudahood laba kun iyo shan boqol iyo lix murtad ama gaal inay ku dilaan waxay ku dhaawaceen laba kun sideed boqol afartan iyo labo kale oo murtadiin iyo gaalo isugu jira saraakiisha marka la qiimeeyo laga dilay murtadiinta oo laysku dardaro kuwa darajada xiran oo ciidan iyo kuwa qabqablayaasha iyo mooryaanta iyo horsocda marka laysku daro ilaa saddex boqol ayay gaarayeen lix iyo labaatan waxay ahaayeen saraakiisha labisan bay ahaayeen oo ciidanka kooxda ridada oo macnaha xidigla laga bilaabo ilaa korneyl baa u sarreeyey waxayna ciidan labisan bay ahaayeen oo gaar ahaan gorgor iyo darab u badan oo ciidankii maarata turkiga iyo ay tababareen iyo maraykanka oo sida gaarka loo tababaray bay u badnaayeen iyo xitaa mooryaanta hore oo qaarkood maarata darajooyin la siiyey intaba way isugu jireen laba boqol toddobaatan iyo afarna waxay qabqablayaashii abaabulayey iyo mas-uuliyiin dowladda ridada ka tirsanaa oo rayadahaa iyo mooryaanta macawsiyada horjoogayaashoodii maarata goobta dagaalka joogay laba boqol iyo todobaatan iyo afar bay noqdeen dabley maa waxaan ka hadlayna labada dhinacba waa saraakiisha Ee, idinkana dhankiina ka waran ee, mise sarkaal ayaad ku weyseen ee, dagaaladaas saddex sargaal oo besa anaga nooga shahiiday saddex sargaal oo besa nooga shahiiday laba taliyo horin oo annaga ciidanka weli calaamaadka ma isticmaalno laakiin mas-uuliyaadku sidii waxay u dhiseen ciidanka nidaamiga marka waa saddex saddex marka laba taliyo horin oo u dhiganta laba kabtan camal u dhiganta marka la fiiriyo darajada calaamaadka la fiiriyo iyo hal mas-uul oo gaadiidka ka tirsanaa oo xasan dheerana kala yihahdo filad kusoo baxaya saddexdaas beenna ka sheegi mayno ilaahay hortana been ka sheegi mayno aadamaha hortana been ka sheegi mayno saddexdaas bes ah anaga nooga sheegitay marka waa in ka badan laba boqol oo dhinaca idinka soo horjeeda aad ka disheen oo saraakiil ah iyo dhankiina oo saddex keliya ah.
saddex bes ah laba taliyo horin jagooyinkooda waa sheegaynaa iyo hal nin oo xasan dheer oo filinkaba kusoo baxay ah waayahay xeryaha haddaan sii anbaqaado ee, waxay ku soo aadeen qaarkood saraakiisha iyo madaxda ee, dowladda federaalka qaarkood oo sheegay inaysan mar dambe dib u dhici doonin in xeryahooda lasoo weeraro waxay sheegeen inay xogtiina iyo ee, saad u shaqaysaan ay heleen kadibna waxaa dhacay in xeryo dhowr ah aada gashaan oo askar badan aada uga dishaan see ku dhacday taa cabdifataaxow taas waxaa la oran karaa horta waa fadli allah subxaana wa tacaala midda labaad waxaa lagu sababeyn karaa annaga waa nalaka gardaranya annagu dad muslimiina oo dhulkoodii jooga oo dembigoodu keliya uu yahay rabbuna allah dembiga keliya oo nala ku haystaa wuxuu yahay rabbuna allah ilaahay baa keligiisa intaasun baan nidhi annagu waxaan ku baaqnay oo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda geeska africa ku dhaqan iyo guud ahaan dadka aan ugu baaqnay annaguna aan isku hirgelinay ilaahay kitaabkiisa inaan ku dhaqanno dimuqraadiyad iyo diimo dadkala leeyihin aan iska diidno rabbuna allah maadaama aan nidhi waa nala colaystay waxaa nala colaystana waxaa ugu horreeyey dowladda maraykanka ay ahayd waxay ugu horreeyey na colaysta ayadaana dad midab soomaaliyeed magac soomaaliyeed ku hadlaaya ina hebeliya ina hebela ayadaa u dhistay wax dowlad ay ku magacowday ayadaa biisho ayadaa ciidamada u tababarta ayadaa nagu soo hogaamisay ayadaa nagu soo dirtay waxayna ku dhawaaqeen si aad maqlaysay inay dhulka annaga naga tirtirayaan dhulka annaga aan u dhalanay oo aan deegaanka ku ahayn oo aan lahayn baa waxaa lii waa laga tirtirayaa gardaradaas iyo dulmigaas waxay keentay marka ilaahay subxaanahu watacaala inuu naga guursiiyo nimankaas ilaahayna qofka madluumka u gargaarayaa soomaaliduna waxay tiraa gardaraale ma guulaysto annagu marka dad dulman baa nahay dad lasoo weeraray baa nahay dad waxaweye dhulkooda laga dhameynayaa nahay su-aashu waxay tahay haddii annaga dhulkana laka dhameeyo yaa dhulka la dejinaya ujeedku waxaa weye ninka soo duulay oo annaga dhulkan laka tirtiraya asagaa degaya soo maha marka annagu dad waxaa nahay naftoodii maalkoodii dhulkoodii lagu haysto ilaahay subxaana watacaalana u taagan inay difaacaan diinkiisa jihaadaan dar ilaahay loo dilo marka ilaahay baa noo hiliyey baa la oran karaa nagana awoodsiiyey sababtuna waa dulmiga iyo gardarada iyo mushkiladda nalaku hayo weeyaan waa tahay weli waxaan dhex maqoranaynaa waraysiga ciidanka idinka soo horjeeda haddaba waxaad sheegtay inay ku tiirsan yihiin shisheeye lojistika ahaan iyo waxyaabaha ciidan uu u baahan yahay iyo siyaasad ahaan ayaa shisheeyuhu ay u taageeraan min maraykan ilaa etoobiya iyo kenya idinkayaad ku tiirsantihiin